golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa ansixiyey magacaabista taliyaha booliska iyo agaasimaha hay-adda nabad sugidda labadan jago ayaa loo kala magacaabay saraakiil hore uga tirsanaa madaxda booliiska soomaaliya waxaana magacaabistoodu ku soo aadaysaa xilli howlgallo xooggan oo dhinaca amniga ah ay ka socdaan magaalada muqdisho wariyahayaga zaynab abuukar ayaa warkan nooga soo dirtay muqdisho agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya waxaa loo magacaabay jenaraal bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo horey u ahaa wasiir ku-xigeenka adeega bulshada sidoo kale taliyaha ciidanka booliska soomaaliya ayaa loo magacaabay jenaraal cabdixakiin saciid daahir saacid oo horey u ahaa ku-xigeenka taliyaha ciidanka booliska soomaaliya shirka golaha wasiirada soomaaliya uu shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayay golaha wasiirada ku sheegeen gebagabadii in magacaabista saraakiishan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ay u arkaan kuwa ku habboon magacaabista jagooyinka loo dhiibay islamarkaana lagama maarmaan u ah habsimu socodka howlaha amniga guud ee dalka magacaabistoodna waxa ay timid kadib markii xilalkii laga qaaday mas-uuliyiintii hore ee xilalkaasi ku magacawnaa iyo qaarkood oo xilalkii iska casilay